العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حجة على الخلق أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين أيها الإخوة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته maanta oo khamiis ah laba iyo labaatankii bishii muxaram kun afar boqol labaiyo afartan ta gaaladu tirsatana tobankii bishii sagaalaad laba kun iyo labaatanka ah waxaynu halkan in shaa allahu tacaala ka bilaabi doonaa hordhicii silsilad aynu ugu talagalnay cilmiga usuululfiqhiga oo in muddo ahba dalabatulcilmiga qaarkood ay soo tarxinayeen ama ay soo jeedinayeen in la bilaabo runtii waxaa fiicnayd silsiladda usuulka ihi inay maalmo dhowra hesho hase ahaatee jadwalka oo sidiisa kale isaga buuxo awgeed wuxuu ku soo ururay maalinkaasi iyadoo ay markaa noqotay xaaladdu maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu malaahimka julluhuma waaba qilluhu bay noqonaysaaba wixii aan la wada gaadhaynin inta laga gaadhayo ama ha yaraato ama ha badnaatee yaan laga tegin ayuunbaa hadda loogu iclaamiyey darsigani sidani waxaynu markaa in shaa allahu tacaala ku yar bilaabi doonaa muqadimo yaroo kooban oo ku saabsan cilmiga mantiqa oo saad arkaysaan laga soo saaray kitaabka mustasfaha ee imaam alghazali raximah اllahu tacaala uu leeyahay sideedaba cilmigan usuululfiqhigu waxa aada ugu badan maadaama uu khuseeyo qaabkii loo daliishanayey kitaabkiiyo sunnaha iyo adilada sharciga ah macnaheedu waxa weeye sidii caqliga loo soo gelin lahaa naqligii oo naqligii soo arooray ee lasoo gudbiye lasoo wariyey sidii aad caqligaaga ugaga shaqaysiin lahayd inaad kala baxdo faa'iido saxa idan cilmigan usuululfiqhigu sida imaamu alghazaali raximah llahu tacaala uu kitaabkiisan mustasfaha muqadimadiisa ku sheegay bilowga uu ku sheegay waa cilmun iqtarana fiihi alcaqlu binnaqli cilmiga usuululfiqhigu waa cilmi caqligii iyo naqligii isdhex galeen oo labadii laysku daray waxaanu sheegaa nooca markaa ugu sharafta badan inuu yahay cilmiga noocaasi oo dee naqliga mujaradka ihi waxba qofka sharaf badan uma sheegayo inuu qofku maalan waxa weeye soo naqliyo oo axaadiistii rawaa fulaan can fulaan so waxba ka fahmaynin oo si wax looga qaato aan garanaynin dee waa horta wuu ku mahadsan yahay inuu inoo soo gudbiyo hadduu iqo yahay waa inagan ka qaadanayna ee ku kalsoon hase ahaatee dee derajadiisu way hoosaysaa mar haddii aanu waxan uu soo naqlinayo aanu fahamsanoo derajadii cawaamta ka bixi maayo waa ka imaamu alimaam adahabi raximah llahu tacaala yidhaahdaa alcaamiyu aladii yaxfadu lqur'aan laa tajuuzu lahu alfatwa ama laa yajuuzu lahu alijtihaad aw alxukm qof caamiya lakiin qur-aanka xafidsan waa caami laakiin qur-aankuu xafidsan yahay dee caamanimadii ka bixi maayo qofkii inuu qur-aanka xafiday caamanimo kaga bixi maayo maxaa yeelay naqligii buu hayaa laakiin dee fahamkii iyo inuu waxaan caqligiisii uu maarata waxa weeyaan ku daro oo uu ku fahmo ayaa ka maqan maadaama uu sidaa yahay cilmiga usuululfiqhigu oo aanu naqli mujarada ahayn ee uu yahay naqli iyo caqli ama caqligiiyo icmaalu lcaqli fi lmanquul caqligii oo lagaga shaqaysiinaya manquulka oo culumtii kale caqliga ahayd uu kaga duwan yahay inuu isagu dee naqligii qofka ku mashquulinaya aanu ku mashquulinayn abiiciyaadka iyo hay-ad iyo wixii lamidka ahaa iyaa waxaa iska muhiim noqotay in cilmigan mantiqa laftiisa qofku uu wax ka fahmo culammada qaarkood way sheegaan inaan mantiqa baahi badan loo qabin muddo aniga laftaydu waan ku qanacsanaa inaan wax baahi hoosaasa loo qabin hase ahaatee maca zaman waxaad mooddaa inay ay sugnaanayso oo qof waxa weeyaan ay muuqanayso baahida loo qabo cilmigan mantiqa ciddii ugu horraysay ee usuululfiqiga mantiq ka horraysiisa ama muqadimadiisa ka dhigta sida la ogsoon yahay waa imaamu alghazaali raximah allahu tacaala oo imaam ku ahaa culuum fara badan oo usuulku ka mid yahay mantiquna uu ka mid yahay waxa markaa dadka qaarkood ay isweydiiyaan mantiqa iyo cilmulkalaamka iyo falsafada iyo waxaasi maanay ma isku midbaa mise way kala duwan yihiin taa lafteedana waxbaynu ka yar ishaari doonaa oo mantiqu sidiisa waa min alculuumi alcaqliya culuumta caqliga ah buu ka tirsan yahay culuumta caqliga ah baana guud ahaan falsafad loo yaqaanaa ama alculuum alfalsafiya wa alculuum alcaqliya mantiqu markaa waa qayb ka mida sidiisa laakiin marka da usuul fiqi aynu adeegsanna inaga leh waxa weeye waa isagii cilmigii caqliga ahaa oo laakiin naqligii lagaga shaqaynayo weeye oo culumta falsafadda ah ayay afar qaybood u qaybiyaan mantiqa oo qayba iyo dabeecadan diraasadeeda dabeecadan jirta iyo waxyaalahan maarata makhluuqaadkan diraasayntooda oo iyagana cilmu abiica ay yidhaahdaan oo de waxa weye fiisigiska iyo kimistaniga iyo waxyaalaha aragtida o dhamme ay ka baxaan ay furuucdiisa yihiin iyo muxuu axyaaga iyo ibiga iyo caafimaadka iyo waxla waxaasoo dhammi qayb waxay ka yihiin cilmiga abiicada la yidhaahdo ee falsafadda ka midka ah ka saddexaadna ilaahiyaad bay yidhahdaanoo iyagu markaa maa waraa abiica ama maaragtay makhluuqaadkan xaggay ka yimaadeen iyo maxaa sameeyey iyo maxaa abuuray qoladii falaasifada iyaga laftoodu way baxsin jireen oo way baari jireen cilmulilaahiyaad bay markaa ku magacaabi jireen waxaa laga yaba markaa dadka qaar badanoo ka mid ihi inay falsafadaba ilaahiyaadkaasoo keliya ay moodayaan markaa marka mantiqiina la yidhahdo waa falsafad uu qofku markaa kaba boodo oo is yidhaahdo waxaani de waxa weeyaa wixii dadkii aan ilaahay rumaystay inay falaasifadii iyo nimankaasa cilmiga laakiin xaqiiqa ahaan halka aynu ku kala duwannahay waa ilaahiyaadkaasi oo iyagu markaa baxi caqliya ay doonayaan inay markaa ku sugaan maa waraa abica imika kuwan baareed aragtee qarax weyn baa dhacay iyo halkan iyo waxaas waa maa waraa abcahaas waa ilaahiyaadkaasi waa qaybtaa ka midka ah falsafadda qaybta afraadna waa tacaaliimta wixii ay odhanayeeno maqaadiirta iyo waxyaalahaasi calaaqada laa waa handasadii ama injineerinkii iyo muusikadii iyo xisaabta lafteedii iyo waxyaalahaas cilmulfalagii ama hay-adii iyo kuwaasna iyagana tacaaliim bay odhan jireen ama wixii markaa maqaadiir iyo maaragtay qiyaasaad ku markaa binaysan qaybta afraad ayay noqonaysay marka culuumta caqliga ee faraha badan ee falsafadda laysku odhanayey qayb kamida weeyaan mantiqu ma aha falsafadii ma aha falsafadii oo dhan ma aha oo qofkii markaa afka looga soo gelinayo bixadaafiiriha dhankan kale cilmulkalaam iyo mantiqna iyaguna way kala duwan yihiin marka mantiq lagu dhigayo macnaheedu ma aha in cilmulkalaam lagu dhigay cilmulkalaamku waxa uu ahaa alixtijaaj can alcaqaa'id aliimaaniya addiiniya bilxujaj alcaqliya si guud qaarkood waxa cilmulkalaamku waa caqiidada bay yidhaahdaan laakiin xaqiiq ahaan maaha caqiidada oo dhan caqiidada haddii ay maaratay naqligii ay tahay oo intaasun ay tahay cilmulkalaam ma aha cilmulkalaamka tayihi waa tii ahayd in caqiidada lagu difaaco qawaacid caqliya waa tii markaa culammadii mutakalimiinta la odhan jiray ay markaa ku mashquulsanaayeen waana kaa kay markaa culammadu inta badan ka digi jireen oo odhan jireen maaragtay qofka diin ku dalba cilmulkalaamku zandaqa ayuu uga baxaa hadduu maaragtay caqliyaad keliya uu isticmaalo isaga oo doonaya inuu ilaahay subxaana watacaala jiritaankiisii iyo maxaa uu waajibay iyo maxaa ka mustaxiila iyo waxyaalahaasi baaritaankeeda hadduu markaa caqli mujarada unuu ku dayo oo qawaacid caqli oo isagu uu dejiyey unuu ku socdo dee qawaaciddiisa caqligaa waxbaa ka qaldanaan kara markii ay wax ka qaldanaadaanna meel xun buu uga dhaadhici kara marka cilmulkalaamkuna isaguna waa sidaasoo cilmigan mantiqa shaqo kuma laha waxaa cilmulmantiq iyo cilmulkalaam ka dhaxayn karaa waa wixii fiqhiga iyo cilmulkalaamkabaiyo mantiqaba ka dhaxayn kara oo mantiqu waxa weeye markii aad wax daliishanayso oad wax xujaysanayso qaabka macquulka ahee saxda ah eed u dhigaysa mucaadalada iyo wax daliishiga marka de qofkii fiqi baadhaya waxbuu daliishanaya kii dhiganayay markaa waxa weeye culumtii kale waxa weeyaan naxwihii mararka qaarkood marka cilasha iyo waxyaalahaas la samaynayo dee daliishi baa la imanaya waxbaa la daliishanaya funuuntii kale oo dham iyaga lafteeduna daliishiga noocaasa way isaga baahan yihiin marka wixii istidlaal u baahan oo dhan ayaa qawaaciddan mantiqiga ah u baahan qawaaciddaa markaa mantiqa ihi waxa weeye waa sidii aad u ratibi lahayd natiijada aad doonayso waddadii aad ku gaadhi lahayd haddii tartiibtu ay kaa qaldanto ama wax aan waddadii ahayn aad marto inaad markaa qaladood meel qalada ku dhacdo oo qaab aan sax ayntood wax u daliishato aad natiijo khalada gaadho ayaa marka waxa weeyaan dhici karta sideedabana qawaaciddan mantiqigii waa wax ilaahay bani aadamka ku abuuray way ku abuuran tahay qofka oo sida markaa qolyihii carabta ahaa naxwuhu uu saliiqada ugu ahaa ee abiicadooda uu ugu abuurnaaye ay ula marka waxa weyaan abuurmayeen uun ama ay la jaanqaaday la korayeen uun iyagoo garanaya qawaaciddii iyo tabiiqeedii ayaa cilmigan qawaacidkan mantiqa bani aadamka oo dhami meel kastoo uu joogo waa wax ku abuurmaya oo marka caqligiisu uu kobco ee uu koro ku wada abuuran hase ahaatee kaflad baa ku yar dhacda mararka qaarkood deetana qofkii qaacidadii wixii ku abuurnaa ayuu khilaafayaa isaga oo laga yaabo marar fara badan diqo iyo qarsooni ku jirta meesha daraaddeed inaanu isdareemin inuu qaacidadii khilaafay marka qawaaciddan mantiqigii waa in xaaladaasoo kale lagu tambiihiyo loo fududeeyo qofkii kugu istidraagi lahaa ama adiga laftaadii inaad iska daba tagto inaad qawaaciddii wixii u bandhigto oo aad eegto deetana hadduu markaa sax noqdo inagaan aragnayo xisaabta marka laga shaqeeyo xisaabta hubin wax la yidhaabay leedahay hubintii markaad samayso hubintaasi waxay kuu soo saari ama inaad saxantay ood xisaabta si saxa uga shaqaysay ama aad si qalada uga shaqaysay marka qawaaciddan mantiqigii waa iska hubintaasoo kale marar fara badanna iminka waxa dhacda istidlaalaadka la daliishanayo in qaladaad la galo markaasaad dareemaysaa in baahi loo qabo cilmigan mantiqa in la ogaado qaabka wax loo daliishanayo waxa weeyaan qaabdhigaalkiisa saxda ah in la barto taasi waa qodob waxaa kale oo xaajada iyo baahida cilmigan mantiqa loo qabaa ay ka soo baxaysaa dee kutubtii usuulka musalaxaadkii mantiqa ayaa ka buuxa musalaxaadkii iyo erey bixintii culamada mantiqu ay sameeyeen baa kutubtii usuulka ku badan haddaanu qofkii markaa fahmin oo waxan aanu si fiican u soo diraasaynin hadhow toole waxay noqonaysaa markii kitaabkii usuulka ha la marinayo in lafdigii ereygii ay isticmaaleen baa maniia in cilmigii maniqa loo tallaabo oo qofkii loo sharaxo ereygan marka fadhigii usuulka waa laga baxee la soco marka ereygii in la sharaxa la bilaabay ee musalaxii in la macneeyo la bilaabay oo la sharaxo fadhigii usuulka waa laga baxayo waxaa loo baxay maniqii baa loo baxay marka waxaa iska qurxon in maniqii qofka intuu si guudu soo arko isagaiyo hadhow mustalaxaadkan wada garanaya oo wada fahamsan uun markaa qaacidadii usuuliga ahayd ee macnihii usuuliga ahaa ee halkan loo socday uun lagu mashquulo ee aan lagu mashquulin macnihii markaa istilaaxiga ahaa iyo waxa uu tusinaya iminka faacilkii iyo mafcuulkii iyo baa mararka qaarkood kutubtii usuulka kuugu imanaya bal ka war hadduu qofkii u baahdo in faacilka loo sharaxo faacilkaba aanu garanayn deetana faacilkii marka la sharxay maxaa loo baxay naxwaa loo baxay de usuulkiiba waa laga baxay saasoo kaley noqonaysa haddii qofkii isagoo aan mantiqii diraasaynin musalaxaadkii mantiqiga ah ay usuulkii ugu yimaadaan deetana haddana hala sharaxo la yidhaahdo isagii sida marar fara badan dhacda in halkaa markaa loo baxa ayay noqonaysa imaam alghazali raximah llahu tacala wuxuu qoray kitaabkiisa almustasfa fii cilmi usuuli اlfiqhi waana axadu acmidati wa arkaani cilmi اlusuul kitaabkiisa mustasfuhu arkaanta iyo udubdhaxaadada uu markaa ku taagan yahay cilmiga usuululfiqigu ee asalka u ah ayuu ka mid yahay kitaabkiisa almustasfa waa kitaab uu qoray markii uu imaamku raximahullahu tacaala aad u tamakunay oo awaakhirtii cumrigiisa ayuu dee qoray sida muqadimada aad ka dheehanayso muqadimada mustasfa halkan kumaynaan soo naqlinina waxa uu markaa ishaarayaa in uu markaa markiisii hore dee culumta fiqhiga aada ugu mashquulsanaa markii dambena culumtii maaragtay waxa weeyaan islaaxul baatinka iyo qalbi wanaajinta iyo de markii markaa waxa xaggii tasawufka uu galay markaa kadib uu markaa mustasfahan qoray markaa markaa kadib haddii la yidhaahdo dee waxaaba iska noqonaysaaba dhowrkii sane u dambeeyey noloshiisa ayuu hazaali raximah llahu tacaala tadriiska iyo waxdhigidda ku soo noqday toban sannadood buu dee ka maqnaa waxdhigiddaba oo uu markaa naftiisa iyo lajihaadkeeda iyo aakhiro u diyaarinteeda ku jiray markii dambe ayaa haddana waxa weeye laga codsaday inuu markaa cilmigii de iyo uu dhigi jiray iyo dhigiddii uu ku soo noqdo markuu soo noqdayna waa kan markaa munqid min adalaalkana qoray ee haddaan cilmigii iyo tadriiskii ku soo noqday xaaladaydii hore kumaan noqonin maxaa yeelay noqoshadu waa inuu qofku sidii uu markii hore ahaa uu ku noqdo sidii aan markii hore ahaana kuma noqono markii hore wax dhigidayda iyo cilmigaygu waxay ahayd wax adduunyo lagu doonaya iyo magac iyo muuqid muuqasho laakiin hadda waxaan u soo noqday buu leeyahay aniga oo aakhir ay hor taallo oo waxa aan markaa doonaya ay tahay uun wejiga ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin aan mansib iyo waxba toona ku raadday khasaali waad garanaysaanoo heerkii uu gaadhay markii uu baqhdaad soo gelayay isagoo dhowriyo soddon jira waxa weya de acyaantii iyo raggii waaweynaayey baqhdaad oo dhan baa ka hortegey iyadoo lasoo tarxiibinayo oo lagu soo dhoweynayo magaalada baqhdaad baqhdaadna ay tahay xaadirat lcilm yani waxa weeye caasimadii siyaasad ahaanna caasimad bay u ahayd cilmigii iyo aqoontii iyo garashadana caasimad bay u ahayd amar baa la soo bixiyo waxa li ghazaali baa tegaya nidaamyadii baqhdaad oo halkaa sheekh ka noqonaya dee waa kaasi waxa weeyaan sidaa loola socdo acyaantii oo dhan baa markaa soo baxay oo ka hortegey markaa mawqif mahiiba iyo mawqif markaa cajo badan yaa lagu soo dhoweeyey ilaa la soo gelbiyey deetana la keenay madrasadii nidaamyadii darsigii u horreeyey u jeediyey acyaantii iyo raggii waaweynaaye magaalada iyo culammadii waaweynaa oo qaarkood ka waaweyn shan iyo toban sannadood iyo wax ka badan sida markaa abulwafaa ibn caqiil iyo raggaas abulkhataab alkalwadaani raggaasoo dhan baa joogay oo markaa waxa weeyaan soo xaadiray markaa laa shaka taasi qofka naftiisii waxway ku keeni karaysa haddii ilaahay subxaanahu watacaala aanu ilaalinin imaam alghazaali markaa taasaa ku keentay inuu hal mar iyadiioo markaa waxa wax muqadimadaba aanu samayn uunuu markaa intuu carasharadii iyo duruustiiba joojiyo uu markaa cusladii galay toban sannadood bay markaa ku qaadatay waa muddadii u markaa xiyaagan iyo howlahan uu markaa qoray tasawufkiiu markaa isaga laftiisana kusii tadax tegayoo uu kusii fogaaday laakiin dee khayr badan ayay runtii laga yaabaa isaga inay u keentayoo adduunyada ujeedkeedii iyo markaa waxa weeyaan inay ka jeedisay oo aakhiradiisii ay wax badan u hagaajisay markaa kadib buu markaa kitaabkan mustasfaa uu imaamku qoray sidaa daraaddeed laba kitaaboo hore usuula ayuu lahaa mid almankuul la odhanayey oo burhaankan imaamulxarameyn uu ku ikhtisaariyey iyo mid isaguni uu sheego oo cid kale oo sheegaysaba aan aada loo aragoo la ydhaha tahdiib lusuul oo sida muuqata kitaab weyn oo mutawala ah ayuu aad u dheereeyey marka mustasfaha markuu qorayey wuxuu yidhaahdaa waxaa layga codsaday kitaab u dhaxeeya mankuulkii koobnaa iyo tahdiibulusuulkii ballaadhnaayee weynaa mid u dhaxeeyo oo mutawasida inaan qoro ayaa layga codsaday saasaa markaa mustasfahani u qoray marka almustasfa ereygu waa wixii lasoo markaa waxa weeya doortay intii lasoo doortay wey markaa cilmigii usuulka ama taadiibulusuulka uu qoray intii uu ka doortay oo weliba ikhtiyaaraad fara badanna uu geliyey weeyaan kitaabkiisa almustasfuu haddana waa mabuuco saynu sheegnay dee waa kitaab cumdo u ah cilmigan usuul fiqiga haddaba kitaabku wuxuu leeyahay in muqadime ah muqadimadaasi waa maniq wuxuu khazaali sheegaya halkana inoogu iman doonta maniqaas inaan usuulka ka mid ahay muqadimadani cilmigan usuulka ka mid maaha buu leeyay waa cilmi u dhaxeeya funuunta oo dhan qofka markaa aan dan ka lahayni buu yidhi qudbiga koowaad ha tago ha iska dhaafo isagu laakiin kitaabkiisu waa ku bilaabay ibnu qudaamat almaqdisi raximah llahu tacaala oo kitaabkiisan rawdatu naadirka qoray oo xaqiiq ahaan uu ka dheegay un mustasfa waa kitaab laga dheegay mustasfa laakiin dee xambaliyahoo qaabkii markaa xanaabilada loo wado isaga laftiisuna markaa hazaali wuu ku raacayoo muqadimadii maniqiga ahayd wuu ku bilaabay rawdadiisa walow qaarkood ay kuba naqdiyaan oo ay yidhaahdaan dee ibnu qudaama maniqa kuma fiicnayn inuu hazaali taa ku mutaabiceeyo isaguna uu markaa muqadimo maniqiga qoro waa laga wanaagsan inuu iskaba daayey muqadimada maniqa oo intan usuulkaa inuu waxa weeye qoro madhabkiisii uu ku qoro ayaa la gudboonayd qolyaha sidaa le waa qolyo markaa xanaabila ah oo duufi uu ka mid yahay haddaba muqadimada imaamkee maniqa ahayd yaa ila fiicnaatay inaan inaguna silsiladeenan usuulka aynu ku horreysiino waa laga yaaba dadka qaa annagoon culubtiiba wax badan dhigan usuulkii dhigan mani miyaanu awood u leenahay maniqu saynu sheegnay waa qawaacid ilaahayba uu kugu abuuray keliya in lagugu yar baraarujiyo uun u baahan qaab fududna lagugu dhigo oo aan markaa waxba lagu waa xisaabta oo kale uun xisaabta mid reerbaadiyo oo si fiican u xisaabinaya aad arkaysa oo wax walba isu geynayo oo waxa weeyaan toban meelood oo min toban odhanayo waa boqol halkaas waa toban toban ku dhufadin muu xafidin oo waxaa laga yaabaa jadwalkii darbiga isagu muu xafidin laakiin haddana dee waxaan waa awood ilaahay subxaana watacaala bani aadamka uu ku abuuray qofna markaa barasho ayuunbuu ku keenaya qofna ku dhaqan uu ku dhaqmay iyo caqliyadiisii ayuunbuu ku keenaya marka wax adag maaha wax iska fudud muhiimadiisuna waynu arki doonaa waa laba qaybood uun isagaa sheekhu inoo tilmaami doona muqadimada haddaba ghazaali ayaa marar fara badan dee wixii markaa wuxuu ku qoray usluubkii waqtigiisii tusaalayaashuna tusaalayaal waqtigiisii u munaasiba iyay ahaayeen iyo de wixii ay dhigan jireen iyagu iyo cilmulkalaamkii in badanoo tusaalayaashiisii kamid a ayuu ku keenayey kuwii markaa waan ka bedelay oo waan ka xadfay waxyaalaha qaarkood aan isla looma baahnana iyagana waa ka gooyey waxyaalaha qaarkood oo aan isiri malaha waa muhiim in lagu daraana waa ku soo kordhiyey saasaa markaa almusafa min muqadimati almustasfa ay ku soo baxday almusafa waa intii laga marka la huubiyey musafa waa intii saafiga laga dhigay inta la huubiyey deetana waxa weeye laga huubihii markaa laga saaray min muqadimati almustasfa laga soo markaa waxa weeyaan dhex saaray ee laga soo xulay almusafa intii la soo xushay weeyi min muqadimati almustasfa mustasfaha muqadimadiisa wixii laga soo xushay weeyaan marka halkani muqadimada ayaynu markaa iska gudageli doonaa in shaa allahu tacaala المقدمة الحمد لله الذي صفى للعلوم عقول أولي الألباب كل المقدمة هو إسكاء هذا العادي هو يضو إلا اللقبية بلها وما باهتين لكن طريقة وضج ayaa waxay iska tahay in wax walba la laqbeeyo xataa alxamdulilah ida aan laga tegin markaa waxa weeye ee la bedelo bal markaa waynu jamcinoo halka ereyada u baahan in la yar laqbeeyo loo laqbayn wixii kale waynu iska dhaaf الحمد لله الذي صفى للعلوم عقول أولي الألباب إلهي سبحانه وتعالى ما هذله صافي أقدر يؤسفي علومته تدكي عقلية لها عقل جود dadkii ahlul uquul albaabku waa jamcu lub waa caqligii dadkii ahlul cuquulka ahaa caqliyadoodii ayaa ilaahay sifeeyuu nadiif ka dhigay waxaanu u sifeeyey culumtii inay aqbasho wada bini aadamka ilaahay wuxuu abuuray isaga oo aan waxba garanayn wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'idata lacallakum tashkuruun qalbigu isaga ayaa markaa wicaagii caqliga ah qofku wax markaa wax way ku weeleynay samciga iyo basarkuna waa aalaadkii cilmiga lagu kasbanay marka samcigi iyo basarkii iyo iyo afidadii baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegay marka Ilaahay baa diyaariyeyo qalbigiina sifeeyay oo mid marka aqbali kara cilmigi ka dhigay wadadii uu soo marayayna u diyaariyeyo waa samcigi iyo basarkii وفتح لها الله سوء فري من لطائف معارفه culumtiisa iyo aqoonaha ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyo kuwooda daqiiqee latiifka ah ee qarsoon uga furay muqfalaati alabwaab albaabadii qufullaa allaha markaa uga furay cuquushii ee deetana ay cilmigii latiifka ahaa ee qarsoonaa ay ku heshay baa mahadle wadaraa biha ee ka difaacay canhum wadaraa biha ee kaga difaacay markaa macaariftaasi iyo aqoontaasi canhum bani aadamkii iyo cuquushii kaga difaacay adraana aljahli uskagyadii jaahilnimada wa ulumaati alirtiyaab iyo shakiga mugdiyadiisii dadkan maanta aadka u shakisanee shakiyada lagu beerayo ee laga yaabo inay usuushii diintoodaba ay ka shakiyaan inta badan jahlibaa u asal ah cilmigan mantiqa laftiisa hadday iyaga laftu qawaaciddan mantiqiga ay adeegsan lahaayeenna mabay gaaloobeen maxaa yeelay waxan ay tartiibinayaan waxa weeye ay ku doodayaanba waa wax marka halkan la dhigto la ogaanayo inaanay wax wax lagu dhisi karaba ahay waxaan markaa waxba lagu dhisi karin oo aan xujo saxaba noqon karin iyaa shaki ku keenaya haddana qofkii oo xujo looga dhigaya marka markuu qofkii cilmigii barto oo wax fahmo dee waxa weeyaan dulumaadka iyo mugdiyada shakiga ayuu markaa kaga badbaadaya وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد خير من علم ودل على الصواب لا يكون صليها سلامه أدون كيسي نبي كيسي محمد أها خير من علم عد برته ومعلم نقطة عد وخير بضني ودل على الصواب سيدا صحدا تلك كوها نورس وعلى آله الطيبين وسائر الأصحاب آل كيسي وناكسنا يا أصحابتي كلا أردنبا إيغن إلهي سبحانه وتعالى كسليو وها سلام ومن سار سيرهم إلى يوم المآب قاب سعد كوديو كلا عدة أصعطة وددو دي مرتنا إلى مالة قيامة إلهي سبحانه وتعالى إيغن هكسليو وها سلام أما بعد فلا يداخل عاقل قف عاقله كما شكي أيوه يعني قلبي جيسة لقى وحوي لقى مجل أيوه shaki kama gelayo fii fadli alcilmi wa ahlihi cilmigu fadliga uu leeyahay ahalkiisu fadliga ay leeyihiin qof caaqili ka shakiin maayo walaa adalla calaa daalika arrintaa wax ka tusin ogi ma jirto min ana khayra khisaali iljaahili cilmuhu bijahlihi qofka jaahilka ah waxa ugu khayr badan sifaadkiisa iyo tilmaamihiisu waa inuu og yahay inuu waxaan jaahil ka yahay kolkii wax la weydiiyo waxa ugu mudanee qofkaasi uu ku sifoobaa waa inuu horta is ogaado inuu jaahil ka yahay way haddaanu is ogaanin dee caalim buu ismoodaya markaasuu jar ka dhacay meel inuu mara hadduu doonayo haddaanu garanayn aanu waddadeeda meeshaa garanayn de wuu istaagaya dadku wax weydiinaya laakiin hadduu ismoodayo inuu wax garanayo isagiioo aan garanaynin dee wuu lugo'ayaayoo meel aan loo joogin buu maraya marka waxa ugu wanaagsanee waxa weeye qofka jaahilka uu ku sifaysanya markii arrin uu ku yimaado waa inuu ogaado inaanu isagu garanayn taasi markaa iyada lafteedaaba dee cilmiya oo wuxuu is ogaaday inaanu garanayn ogaalkaasa markaa anfacay inuu og yahay inaanu garanayn baa anfacday oo waa kaa dadkii wax weydiinaya deetana markaasaa la hanuuninaya laakiin hadduu ka jaahil yahay inaanu isgaranaynin meel buu isku qaaday oo markaasuu jar ka dhici waxaa markaa hoday dee waxa jahluhu bijahlihi kan kalena waxaa anfacay cilmuhu bijahlihi markaa cilmigii xataa haba noqdo cilmi biljahli ogaal aad og tahay jaahilnimaba ha noqdee dee waa naafico waxa weeye waxtarkaa qiimaha badan ayuu leeyahy wa khayru alculuumi culumna waxaa ugu khayr badan maa yuurisu asacaadata alabadiya wax qofka dhaxal siinaya dee guusha iyo sacaadada iyo raaxada abadiga ah ee aan go-aynoo jannadiya allatii itafaqat calaa talabiha albashariya bani aadamku guud ahaanbana uu isku waafaqsan yahay raadinteeda oo bani aadamku sidiisaba wuxuu isku waafaqsan yahay raaxa raadin waxa loo ordayo ee suuqyada loo furanayo ee madaarista iyo iskuullada loo tegayo ee waxaa intaa loo xusul duuban yahay waa in raaxo la helo bani aadamku taa waa ka midaysan gaal iyo muslim haddii mid abadiya la helayana in loo ordo haddii waxa weeye qofku aanu aaminsanayn tu abadiya inay jirtana bal intuu nool yahay inuu raaxo ku noolaado ayaa bani aadam oo dhammi u ordaya walaa yakuunu dalika ila alcilm aladii yadullu almar'a calaa masiiri xaqiiq ahaan haddaba sacaadada abadiga ah cilmiga keensadaa noqon maayo ila alcilm aladii yadullu lmara calaa masiirihi cilmigii qofku halkuu u socdo u sheegaya mooyaane halka uu ku dambaynayo cilmiga u sheegaya kaasuunbaa qofka sacaadadii abadiga ahayd gaadhsiin kara wama aladii ilayhi ma'aalu umuurihi iyo halkee ayay markaa arrimihiisu ay ku dambaynayaan cilmiga baraya ayuunbaa markaa sacaado abadiya qofka gaadhsiin kara wadalika cilmu lwaxyi cilmigii waxyiga weeyaan kaasina الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل إلهي كتبت لسو دجيي أنبيادنا الله صادري وأكبر آلة لفهم ذلك آلة العقل هذا آلة أقوم مهمسا قفك وكفهم كرا وحيي وآلة عقلي وعلمي أما نقلي عقلي بأباهية ولذلك وكي النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع رب حامل فقه ليس بفقيه كما كلا دوان الله بضن حقي حفظ وكان لغا يابا كحفظ إنو كحفظ إساق أبا أشياغي كان كلا وقارسيي لكن هذا نوع تكان لغا فضلي محال لغا فضلي لأنه أفقه وكفهم أقيا فهم كنا حقو كايمنا يدى عقلك يقرات هيبو كايمنا سيدا الله كلا قرات بدن يهي يا الله كلا عقل يا الله كلا فهم بدن يهي دينتنا oo qof waliba waxa weeyaan aqligiisa iyo fahankiisa ayuun baa diinta uu marka intii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka siiyay kaga helay wa huwa markuuz fi asl khilqati al-bashar wa mid ku sugan oo musabbat ku Ilaahay uu ku sugay bani aadamka abuurkiisii hore ayaa wada khalqiga ayaa waxa weeyaan aqliga uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sugay la yazulu an mid ka zuulaya ma ila bi afatin ta'tallu minha al-fitr wa yaqtallu minha an-nadar wuxuu aqligu ku zuulaa'uun dee inay aafad timaado xanuun uu yimaado deetana markaa fitradii iyo qofka abuurkiisii عذر uu ku yimaado illa ay ku timaado wayaqtalu minha nadar fikirkiisina uu markaa wax weeyaan muqtal uu noqdo mid markaa wax weeye khalal uu ku yimido aan markaa saaloonayn oo aan hagaagsanayn marka qofkii inuu xanuunsado ayuunba caqligu uu kaga tegi karaa laakiin qof kasta oo aan xanuunsano fitradiisu ay saliim tahay aaladii maxuu ahaayey nadarkiisa iyo fikrigiisa iyo waxfahamkiisana uu caadi yahay oo aan junuun iyo waaliya aanay ku imani wuxuu noqonayaa qof caqligii haysta laakiin wannaasu fiihi mutafaawituun dadku caqliga way isku dhaafsan yihiin oo way ku kala badan yihiin wax weeyaan isku garaad ma ah hayru mutasaawiin ma sinna sida aanay aragga uga sinnayn ayaanay garaadkana uga sinnayn ka tafaawutihim fii xiddati albasar siday ugu kala tegsan yihiin indhafiiqnida iyay garaadkiina ugu kala tegsan yihiin faminhum alacmashu faminhum alacsha walacmash walakhfash walxadiid dadkii waxaa ka mid a mid markaa acsho ah oo waqtiyada qaarkood aan wax arkayn iyo mid acmasha acmash iyo acsha labada mid waliba wuxuu sheegayaa qofku inaan waqtiyada qaarkood laakiin qofna waxa weeye markii ay markaa fiidkaanu waxba arkayn akhfash baa isaguna jira acsha iyo acmash iyo akhfash waqtiyada waqtiyadun baa u kala wada duwan mid waliba waqti baanu waxba arkay midi maalintii baanu waxba arkay midina habeenkii baanu waxba arag midina fiidkii ayaanu waxba arago waxa weeye sidii khufaashoo kale ayuu noqonay acsha iyo acmash iyo akhfash walxadiidna waa kii markaa isagana waqtigiisu araggiisu uu ahaa mid markaa de xoog wax u arkaya oo indhafiiqan saasay dadkii u kala duwan yihin wakulluhum mubsiruun waxayse ka siman yihiin inay indhaqabaan ay wax arkayaan ilaa ana tafaawutahum fii daalika sahlu lidraaki kala tagsanaanta indhahoodu ay ku kala tegsan yihiin arrinkaasi waa mid in la ogaado ay fududdahay litacalluqihi bilmaxsuusaati walabsaam maxaa yeelay araggii wuxuu ku tacalluqaa dee waxa weeyaan jirar iyo ajraam iyo waxyaalo dee la taaban karayo maxsuus ah marka qofku wuxuu leeyahay waxa maanad arkayno ma arkayay buu leeyahay kanaan waan arkayaa buu leeyahay halka irbad baa taala hadhow baa meeshii la tagay irbadii baa la arkaya markaas la ogaanaya ninka inuu ninkan dekan dhafiiqan yahay waayo wixii baa wax la taaban karo oo markii la arki kara ah saa daraade fayatarifu dha'ifu albasar ki aragiisu uu dha'iifka ah wuxuu iska ictiraafaya oo qiranaya annahu dha'iif wada muraayadu qaadanaya inuu indhihiisa ay dha'iif yihiin iyo iska ictiraafaya waa ka marka wuxuu dhakhtarka tagay ama muraayadaha xidhaa ma indhaha la ii jeexayiri laa yamtari fii dalika walaa yumaari kama shakiyayo inuu indhihiisu ay daciifeen kamana murmayo walamaa kaana alcaqlu mutacalliqan bilmacaani caqligu laakiin iyo garaadku isagu kuma tacalluqa maxsuusaad isagu wuxuu ku tacalluqaa macaani waxyaalo aan la arkaynin oo waxa weeye dareemayaashu aanay gaadhin ayuu markaa waxa weeyaan caqligu uu ku tacalluqaa haddaba markii taa ay arrintiisu ahayd allatii hiya waraa almaxsuusaat macaanidani iyo waxyaalahan macnawiyaadkii maxsuusaadka iyo waxyaalahan xawaastu ay ku tacalluqdo waa wax ka sii dambeeya lam yatahaya fiihi dalika markii haddaba caqligu uu qaabkaa noqday ayaa isaga waxaa markaa fududaan weyday in dadkii ay markaa isgartaan siday u kala caqli badan yihiin oo uu qofkani gartay inuu qofkani ka caqli badan yahay saadaraaded bal tajidu aqba naasi yujaadilu adkaahum waxaad arkay dadka kii ugu caqli liitay inuu kii ugu maskax badnaa uu la murmayo muctaqidan fii nafsihi dakaa wa xusna alfahm waxa weliba uu maaragtay naftiisa ka aaminsan yahay inuu maskax badan yahay oo uu faham fiican yahay laa jarama wadaca alculamaau maqaayiisa tuciinu alghaafil haddaba xaqan ama waxa weeyi yani si markaa laga maarmaan noqotay ayay culammadii waxay u dhigeen culammadii maqaayiisa waxay dhigeen markaa halbeegyo tuciinu lghaafila wa tufiidu alcaaqil kii haafilka ahaa ee aan xaqiiqadiisa isgaranaynin waxa weeyi kaalmaysa oo in markaa waxa weeye qaab fikirkiisani uu qaldan yahay u sheegta watufiidu alcaaqila kii caaqligiisu uu dhammayska tirnaa ee markiis horeba ilaahi subxaana wa tacaala aaladan uu ku hanooniyeyna ee daqaa'iqda waxyaalaha markaa qarsoon si fudud isagu markaa u garanayeyna isaga laftiisana wax uun u kordhin oo qawaaciddani isaga laftiisana waxuun bay u faa'idaynaysaa fii fahmi kalaami illahi wa kalaami rasuulihi sala allah alay slam fahamkii uu fahmayay ilahay hadalkiisii iyo hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maqaayis iyo halbeegyo iyay culammadu u sameeyeen lagu fahmo fakaanat alqawaacid اlusuuliyatu hiya ariiqa dalika qawaaciddan usuululfiqhigu iyada ayaa waxa ay noqotay waddadii kalaamka ilaahay iyo kalaamka rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu fahmayey ee qofkii haafilka ahaa uu kaashanayey kii caaqilka ahaa laftiisana waxuun u faa'iidaynaysay waa kuwan culammadu yidhaahda imaamu shaafici baa usuulka ugu hor qoray hortiina wahayruhu kaanat lahu saliiqa waa kuwan yidhaahda sowma yacni abuur bay u ahayd oo abuurkoodaasuunbay de ugu soconayeen shaafici laftiisu de abuurkii wuu lahaa laakiin abuurkii uu ku abuurnaabuu isagu qawaacid u bedelayuu qoraal u bedelay lama odhanayo waxba loogama baahnayn mar haddii markaa waxa weeye ilaahay uu dadka ku abuurayba ay ahayd inuu shaafici qoralmay waa loo baahan yahayoo dadkii way kala caqli badan yihiinoo midbaa dhinac kale ula kici isagoo oo moodaya inuu saxsan yahy lakiin markii qawaaciddan la baro kan caan baa la kan khaas baa mutlaq baa la yidhaha muqayad baa la yidhaha saasaa la yidhaha maxaa sidaa loo la fahamsiiyo hadhow toole dee waxa weeyaan wuu socon karaya walow aanu kolley dee sidii ilahay uu dadka u kala fadilay bay u kala fadilan yihiin laga yaabo inaanu de heerkii ninka caaqilka markuu qawaaciddanna helay isaga laftiisu de yasdaadu caqlan calaa caqlin wuu sii kordhisanaya isaga laftiisu waxaana laga yaabaa qawaacidda lafteedii ku shaqaynteeda ayaa de waxa wey iyada lafteedu caqli kale u sii baahan markaad qaacidadii fahanto lafteedii qaacidadii haddana meelaha qaarkood baad arkaysaa inaanay ku marka qofkii ilaahay subxana wa tacala caqligiisa taamka yeelay wuxuu ohanaya qaacidadan qayd bay u baahantay ilan qaacidadan lafteeda bani aadan baa sheegay bani aadamkanina abuurkii ilahay isaga uu ku abuuray buu qaacidadan usuuli ah ka soo bixiyey marka markii aad deetana isticmaasho mararka qaarkood baa waxaa kugu soo bixi karta boos qaacidadii iyadoo sideedii ah aanay fadhiisanaynin ee ay u baahan tahay in qayd markaa lagu markaasaad leedahay min qaacidada de waxa weyaan halkaa sideedaa looma jeedee waa in tanoo kale waa in laga soo saaro mararka qaarkood laba qaacida iskaga kaa hor imaanba markaasaad kala garan waayo si alla si aad yeesho laakiin qofkii de waxa weeye caqligiisa ilaahay subxaanahu watacala meel sare gaadhsiiyey isagu wuxuu kulamay qaacidana meel hiblaaye ayay u gaartay qaacidana meel hiblaaye ayaa lagu shaqaynaya marka فكانت القواعد الأصولية هي طريقة ذلك وهي حصيلة إعمال العقل في طرق الفهم قواعد الأصول جاي وحي كتمد أو محصول كتاي حصيلة وحي صوقعي waxay ka soo go'day ka shaqaysiintii caqliga lagaga shaqaysiiyey ee lagu baarbaaray fii turuqi alfahmi qaababka wax loo fahmo fahamku dariiqyada uu leeyahay iyaa la raadiyey oo la baaray kadib baa markaa waxa weyn qawaacidan usuuliga ah la soo saaray ومن هنا سن هل كان يدل لقد يستعمل كثير من العلماء علماء فربضان وحي استعمال المصطلحات المنطقية مصطلحات كي إلي بحنتي علماء مناطقة مركا عقل وقابك قواعد الراعي مركو وحرادينيو اي ودجيين مصطلحات كودي باستعمالا في هذا العلم علم الاصول الفقهيه وكان ذلك ارنتاس waxay noqotay mad'aatan mid keensanaysa lil wuquf ala maqasid tilka al mustalahat in marka la dul istaago oo la ogaado ujeedooyinka laga lahaa mustalahaadkan in la ogaado ay taasi keensatay li alla tabi'a al afham si fahamki aanu u lumin oo ereygii aan wax kale looga fahmin inta luqadii uu lagu fasiro aan si kale marka loo fahmin wa tadilla 'an al maram oo aan afhamki uga lumin maqsuudki ولا يكون ذلك أركاس إيمان مايو إلا بدراسة شيء من كتب المنطق إلا إلا دراسيه فنقي منطقة وحكمد أه oo yufsixu can macaani tilka alalfaad caddaynaya macnayaasha ay leedahay ereyadaasi calaa ana alqawaacid almantiqiyata iyada oo weliba qawaacidda mantiqi calaa anna waa maca anna oo kale ayay noqotaa mararka qaarkoodna laakinna iyada oo weliba qawaacidda mantiqiga ihi maca daalika taa hore la jirkeeda laa takhluu min ifaadati ما aanay ka madhnayn inay faa'iideyso wax qad yadiqu an ba'd al-afham dadka fahamiyadooda qaar kood daqiiq ka noqonayo oo wax dhuuban oo aanay arki karin oo aqliga aanu gaari karin noqon kara oo wayashidu datana ka shaadoobayo oo ka cararayo ka baxsanayo fatahtaju waxay markaa u baahanaysaa fahamti ila tanbiih calayha in lagu baraarujiyo macaanidaasi li alla tadilla si aanay markaa u lumin oo dhinac kale u kicin ووجدت وحر أركي حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي المولود سنة خمسين وأربعمائة والمتوفى سنة خمس وخمسمائة بنيسابور وحاو إمامك الغزالي رحمه الله تعالى وكنا وراء كل شيء نيسابور oo de xaggaa markaa barigaa khuraasaan dhulkii laodhan jiray oo imika aan filayo in iiraan iyo afghanistan labadaba uu qayb ka galo laakiin xagga iiraan uu u badan yahay haddaanu wada ahaynba dabcan ghazaali isagu halkiisu waxay ahayd tuus oo waa iiraan bartankeeda weey waxaana filayaaba inay hadda tahay magaaladan mashhad ay yidhaahdaan magaaladan mashhad hadda ay yidhaahdaan waa tuus waad keeni kartaan googalka kolley waad keenaysaan halkaas ayaa imaamkani raxmatullaahi calayhi naysaabuur buu ayuu ku koray oo ku noolaa imaamulxaramayn halkaasuu kula kulmay oo uu kaga qaatay markaa cilmiga muddo kadib markaa hadda saynu sheegayna isagoo dhowr iyo soddon jira ayuu xaggan ciraaq yimidba oo baqhdaad wuxuu yimid afar boqol iyo afar iyo siddeetankii marka wuxuu noqonayaa afar iyo soddon jir sowma afar iyo soddon buu ahaa mar markaa isagoo de naysaabuurtiisii jooga markii sheekhiisa uu dhintay imaam abulmacaali juwayni afar boqol iyo sideed iyo toddobaatankiibuu dhintay markuu dhintay markaa yani ilaa lix sannadood ayuu naysaabuur sii joogay ninkii markaa wasiirkaa nidaamulmulki la odhanayayoo madaarista badan shaaficiyada u sameeyey ayaa majliskiisii munaadara ka dhacday munaadaradiibaa markaa ghazaali raximah llahu tacaala markaa makaanadiisu ay ka muuqatay oo raggii markaa wax u babacdhiga laga waayay markaasaa nidaamulmulki uu yidhi markaa nidaam madrasadiisii ugu weynaydoo baqhdaad ahayd baa ninkan markaa u xushay oo aan markaa u diraya saasaa markaa uu baqhdaad ku yimid baqhdaadna markaa dee muddo ayuu joogay markuu muddo joogay baa haddana arrintan markaa xaggan tasawufka uu soo galay markaasuu iyadana ka baxay oo meeluu marayba la waayey muddo ayuu markaa dimashq iyo xaggaas iyo baytulmaqdis iyo xaggaas ka joogay haddana waxa weeye xagga ayla iskandariya waa gaadhay oo masar wuu gaadhay isagoo doonayey ibnu tumirt ninkii la odhan jiray dowladda xaggaa ka aasaasay qolyaha markaa salibiintana jihaadkii la galay inuu markaa jihaadka ka qayb galay isagoo doonaya kadib haddana waxaa maqlay inuu ninkii dhintay kadib markaa iskandariya ka soo noqday wuxuu ku noqday xaggiisii naysaabuurtiibuu ku noqday saasuu markaa ugu dhintay tuus raxmatullaahi calayh haddaba imaamkaasi ayaa waxaan ogaaday inuu yahay miman xaaza qasaba الsabqi fi الtaضaluci wالta'liifi fi hada اlcilmi inuu yahay ninka markaa isagu hormuudka ku noqday ka cokanaanta iyo wax ka qoridda cilmiganba inuu markaa daliic ku noqdo mid markaa ka buuxa sidoo kale uu wax ka qoro cilmigani cidda markaa hormuudka ku noqotay waxa uu noqday alimaam alghazali raximah اllahu tacaala maca maa uutiya waxa taa isaga wala socotay haddaba iyadoo oo weliba la siiyey min albastati fi lcibaara in markaa waxa weeya fidsanaan ilaahay subxaana wa tacala uu ka siiyey xaggii weedha oo weedhiisu weedh markaa fidsanoo si sahlan loo fahmi karayo weeyi kutubtiisao dhammina waa sida walidaalik waxay yidhaahdaan imaam alxaramayn raximah اllahu tacaala markii uu qoray ghazaali mankhuulka inaga ilahay burhaanku ka soo gaabiy dhowr kitaab oo kalena wuu qorayo basiid buu qorayo kitaabkiisii weynaa imaamulxaramayn ee fiqiga nihaayatulmatlabkii uu ku ikhtisaariyey tartiibtana uu ku wanaajiyey ayuu qoray marka markii kutubtiisaa wax ka mida uu arkay ayaa wuxuu ku yidhi dafantanii wa ana xayu waad i aastayba anigoo nool baad i aastay buui yacni kutubtaadani waxay noqonaysaa kutub kutubtaydii qarisa manhuulku kitaab yar buu ahayo runtii aad waxba uma qarin laakiin fiqigii nacam kutubtii ghazaali dee waxay noqotay kutubta cumdada ah oo siaad ogsoon tihiin basiidkiibuu wasiid ka sii saaray wasiidkaasi wuxuu noqday kitaabka la diraaseeyey minhaajka u ahaa qarnigii lixaad iyo qarnigii toddobaadba isagaa ka minhaaj ahaa ilaa minhaajkani uu yimido haddana markii dambe deetana dalabadu ay markaa minhaajka waxa weeyaan kitaabka ay xafidayaan ay noqotay lakiin dadkii quruuntii waxa weeyaan ghazaali ka dambeysay ilaa iyo shaykhiinka laga soo gaarayo waxa ka minhaaj ahaa wasiidkaa hazaali wajiiskiisuna kitaab la xafido ayuu ahay waa la xafidayey wasiidkuna kitaabkii la diraasaynayey buu ahaa mustasfahan markaa usuulka uu ka qorayna kitaabka usuulka loo ictimaadayo ayuu isaguna noqday ee aadka loo diraasaynayo saas daraaddeed raazi markii uu maxsuulka qorayey waxay yidhaahdaan laba kitaab ayaanu inta badan ka bixinba bal cibaaraadkoodii uu sidooda u soo naqliyaa labadaba inuu xafidsanaa ayaaba la sheegaa mustasfaha ka mida kitaabkan mustasfaa ayaa ka mida marka kutubtii hazaali waxay noqotay kutubta marka cumdadaada minhaajka laftiisu dee meel kale isaga laftiisu kama soo jeeday saad garanaysaan markii imaam imaamkii raafici uu qoray wajiiska sharaxiisii labadiisii sharax markuu u sameeyey kabiirkii iyo sagiirkii ayaa muxararkan uu kala dhex baxay isagunba markaa muxararka si gaara isaga qortay laakiin de isaga laftiisu kama madhna cilmigii khazaaliyo markii labadiisii kitaabba uu sharaxay ayuunba markaa khulaaso la soo baxay muxarar lagu bixiyey muxararkii ayaa markaa minhaajkuna uu daba jooga saa daraaddeed musalaxaadkan kutubta fiqiga shaaficiyada ee dambe ay isticmaalaan oo dhammi waa musalaxaadkii khuraasaaniyiinta oo ariiqadii markaa dee hazaali kusoo koray maxaa yaele kutubtii khazaali baa la daba joogay مع ما أوتي من البسطة في العبارة يدو مركا لسيه إمام كاني في السنان حق مركا ويرنا وإيصال المراد هي مراد كينو قارسية إلى المخاطب قفك أولها ضليه بأقصر وأظهر إشارة ويرنا وقنا كوبا وقنا عد كتاب بدي سادر كي صدوا حوى إمام الحرمين وقصوا اختصارنا يا هذا مركا أخرته استقي بابك هذا العدبة كان هذا الكوبا وإلهي سبحانه وتعالى وحوكو أرزاقي نحوها أنا آدم أقول wuxuu markii intii muhiimka ahayd aan bartay arabka aan ku toosinayay baan daynu wasiilayahay iska arkayo waa ka sii gudbay buu xaqii qaayaadka ayaan u sii dhaafay buu waqti badan marka qofkii arka buu yiri qof maartay wax Allah xaniyo wax kitaabada ku arka waxaan u ijaazeeyay inuu islaaxiyo oo marka qoladii naxwooleydii hadii ay marka wax ka bedel ku sameeyaan ku sameeyay buu laakiin haddana maca dalika day waxa weeyaan wax fasaxada Ilaahay baa bixiyay subxaanahu wa ta'ala waana iska abuur weeyay de maro ahayn ghazaali wuxuu farisi waxa afka farisigana waa yaqaan bal waxa laga yaabaa in afkiisa asalka ahaba aha ee carabiga uu bartay kutub uu ku qoray farisiguna way jirtay haddana waxa weeyaan arabiyadiisi waxay noqotay taa marka aadka u fasaxada badan hadalkii oo kooban ayuu hadana si fudud wixii ku fahansiinay ولما كانت مركي أعطي مقدمته لكتاب المستصفى مقدمته اسمه كتاب المستصفى أخسر كتبه في هذا الفن كتبته فن كان كقرأ تأوغو قابا صدح كتابا انت أنا وأركي وكل إياه ومقدمة هي كتاب كوين ولا محك النظر هي متكسي وين ولا معيار العلمي أحببت وعن شعلاتي تقريبها بين يدي الطلاب إن أرضي أسهر دويو مقدمة بحذف ما لا تشتد الحاجة إليه سهر دويتها سوحي نقول إن أنقويو وحان أدلو وصيب باحنين واستبدال مألوف أهل العصر من الأمثلة بما لا اعتياد لهم عليه واستبدال نكوب دشو مألوف أهل العصر تدك وقت يعني وحي أي لقب صدين من الأمثلة تصالياشا بما لا اعتياد لهم عليه وحان عادة أولهين وآني لا أقونو تصالياشا هراء وقت أولا الاستعمالي تشريا إن أنكو أي حدا يقانان يدك أي استعمالان ولو كوي فقه lagu arki jiray aan ku bedelo iyadoo Ghazali laftiisu waxyaalaha uu khasaayista uu leeyahay bay kamid tahay maadaama uu faqiih weyn ahaa isaga laftiisu tusaalayaal badan oo fiqigiya ayuu keenay kuwii markaa xabad xabadii markaa ka dhacday iyadana markaa waxa ku bedelay uun kuwan markaa hadda la yaqaano si markaa wuxuu fududaato مع الحفاظ يدو ولي بان الى على عبارته الجزة عبارته سي اود بدنيد ما وجدت اليه سبيلا انت ان markaa ilaalin karo inaan markaa ilaaliyo وقد اشتملت المقدمة على فوائد عديدة فوائد آد فربضا أي مقدمة غزالي رحمه الله تعالى أي كوبستي والدقائق مفيدة مسائل مركا دقيقة وفائدة له أي كتشرة يحتاجها عالم الشريعة وعالم كمركا الشريعة برنا يؤباهية ولا تعرض لها كثير من كتب المنطق كتب المنطق غيبا دون كمدهنا آني الشيقين عيالي تعلم المنطق وسير الشيقين علم فقه وخاصة مواهين عدو الله وحوين علوبتها صور نبو كدحي إلاكوا مركا وحوين فلسفية مركا غزالي خاصية سواحي نقطة مدامه فقيه ويهي waxyaalo fara badan oo ama khaladaadka fuqaada ka dhacayaan ha noqoto ama waxa weeye ha noqoto tanbiihaad iyo baraarujino ardayga marka fiqiga baranaya u baahan yahay waxyaalo fara badan baa ku jiro oo aan laga maarmaynin fa kaanad xariyata bil wuquuf alayha waxay aad u mudan tahay marka in la arko wadamamtu fawaid yani waxa weeye la dul istaago oo la barto wadamamtu fawaida waxaan ku daray faa'iidooyin tutimul maqaasida maqsuudkii maartay ujeedooyinkii fadhigan laga lahaa dhamaystiraysa وربما خالفته في بعض المواضع meelaha qaar kooda meelaha aad u yar weeyi inaan sidii ghazaali u dhigay si ka gadisan aan u dhigay ayaa dhici karta la li dirayati bil mantiq ma aha inaan marka aqoon u leeyahay mantiqa fa ana lama khud qimaaro badweyntiisa ma gelin bal iqtasartu minhu ala almuhimmat inti marka muhiimka ay mustalahaadki ayuun baaban kaga kaaftoomay wa inma li kawni almawdi'i waxaan u khilaafay booska oo ah meeshan oo ah mimma qad yu'athiru fi ghayru fan almantiqi wax uu marka raad ku yeelan karo waxaan ahayn mantiqi fi nafsi nafsi daatadiisa mantiqu is ahaantii aanu raad ugu lahayn fanni kale oo marka waxa weeyaan raad ku leeyahay dadana sida marka u khilaafay kulay waxa hadda xasuustaa mashhuuraad waxyaalaha ku magacaab marka madaariku yaqiinka uu markaa sharaxayo meelaha qofku yaqiinta halkee laga helaa yaqiinta maarata maxaa yaqiin faa'iideeya marka warramayo waxyaalihii markaa fitradii ay keensanaysay ee dabaa'icda ahaa ama sifaadkii iyo waxa weeyaan wanaagoodii wixii wanaagsanaa iyo wixii xumaa isagu mashhuuraad buu ku darayoo waxyaalaha dhanniga uu faa'iideeyey laakiin aan yaqiinta faa'iideyn laakiin sidaynu halkaa ku arki doonaa insha allahu tacaala waxyaalaha yaqiinta faa'iide iyaguna inay yihiin ayaynu kusoo dar halkaasaan ka arki doonaa insha allahu والله أسأل إلهي بان ويدين الإعانة على بلوغ الكمال إنه مركا نوكا المائيو لما يستركا إنه نقارنو والتوفيق لحسن القصد إنه نوافتشيو مارتي وشيد وناكسا وإحسان العمل إيا عملك وإنه وناكشنو انتاس مركا حلقة كوباد إن شاء الله تعالى إسكاهاتو وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم